bal xaalka siyaasadeed ee soomaaliya waa la socotaa sanadihii ugu dambeeyana waad ku guda jirtay marka xaalka siyaasadeed ee soomaaliya sidee kula muuqdaa hadda xaalka soomaaliya sidee u muuqataa lama oran karo lamana dhihi karo mana aha in la yidhaahdo xaaladda soomaaliya waxay ku sugan tahay khatar waxay maraysaa siyaasadda soomaaliya meel xasaasiya oo soomaaliya ay ku sugan tahay oo maanta u baahan badbaado qaran badbaado soomaaliya u baahan bay bay maanta maraysaa marka taas qof walba waa inuu maanka ku ogaadaa wixii laga dhexlay sideedii february laba kun iyo toddobiyo tobankii waxyaabihii laga dhexlay burburka iyo dhibaatada iyo isku dirka iyo xariga joogtada iyo cagajuglaynta haddee wax qarsoon ma ahan marka taas weeye aniga aragtayda midda igu aadan oo aan jeclaya markastan aan ka hadlo dalkan meesha u socda iyo meesha laga keenay adiga xilal kala duwan waa soo qabatay haddana arrimaha doorashooyinka lagu guda jiraa arrimaha doorashooyinka miyaysan kuu muuqan wax hore u socod ah oo soomaaliya wax ka bedeli kara wax ka muuqda male ilaa la sameeyo aqalkii sare oo dhaqdhaqaaqay cusub bilowdo weli waxa weeye rayaadkii iyo maaragtay isdabamarintii iyo ila meerayso iyo maaragtay waxaan soomaaliya lagu arag baa ka socota maxaa yeelay dalku maanta wuxuu dowlad la-aan yahay oo madaxweyne la-aan yahay oo baarlamaan la-aan yahay muddo ku siman toddoba bilood dee madaxa la galeen waad og tahay xaaladdu dalku meeshu marahayo marka ilaa dee muxuu ahaa waddankan aqalkii sare hal xildhibaan la magacaabo lama oran karo maaragtay doorashuu dalku aaday muranka iyo dhibaatada ka taagan way ogtihiin arrintii gado inaan weli la xalin teer shabeelle inaan la xalin tii gobolada waqooyi way ogtihiin laba guddoomiyo laba garab in loo kala waxeeyey marka dee dalka waad garanaysaa maaragtay dalka waxaad moodaa inuu galay qurjaajo foose oo maaragtay runtii aan horay madaxda hore looga baran inuu dalku ku jira adkaanka ka muuqan sidee baad u aragtaa musharaxnimada madaxweynaha madaxweynkiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo saadaal soo bixaysa ay sheegayso in mar labaad laga yaabo inuu ku guuleyso xilka madaxtinimo ee dalka horta anigu dalka waxaan ahay aaminsan madaxweyne hore wakhtigiisii dhammaaday nin biyatoonaya iska daa mid lacag baxshay mid biyatoonaya oo dariiqaa taagan hadduu la tartamo horta waxaan aaminsanahay kaas horta xilka inuu ka helayo marka waxyaabaha kaloo hadda anigu baryahan aan aada uga hadlaayey ama idaacadaha ama jaraa'idka ama qoraallo badan oo qoray waxaan ku boorinayaa baarlamaanka koo iyo tobnaad oo soo socda in la saa in laga hor istaago oo fadhiga u horreeya oo baarlamaanka koo iyo tobnaad uu fadhiisto horta in laga joojiyo inuu is-sharaxo islamarkaana asaga iyo tiimkiisa maxkamad loo diyaariyo si maaragtay loogu qaado dunuubtii iyo dembiyadii dalkan ay ka galeen si madaxda dambe oo mustaqbalka imaan doonta ay ugu waana qaataan dalkan meel fog baa laga keenay dowladnimadiisii baa lagu cayaaray inaan madaxweyne kastoo yimaado siduu doono inta sameeya warnaga daaya aan la orag oo madaxweyne kasta gadaal ka boqo arrintaas baan rabaa maaragtay cid kasta inaan la wadaago ama baarlamaanka kooiyo tobnaad ha ka hadleen ama siyaasiyiinta soomaaliyeed ha ka hadleen arrintaa in la xoojiyo si maxkamad loo saaro dhibaatadii dalkan afar sano iyo dhowrkaan bilood dibindaabyadii ay gaarsiiyeenna ee lagu abaal loogu abaalmariyo oo maxkamad la soo saaro anugu middaan aaminsanaha waa middaas maxaa dembi ah oo lagu haystaa ama aad ku eedeynaysaan madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ahna musharax madaxweyne waad ogtihiin shacabka soomaaliya dhowrkaa bilood dhibkii soomaaliya ka dhacay waad ogtihiin wixii dalka soo maray dalkaa meel fog baa laga keenay ha ka indhaqarsanina boqolaal carruur oo dhallinyaraa meel caawa la geeyey oo la yidhi eritreya iyo meel baas baa loo kaceeyay tigray waad ogtihiin waad la socotaan cooqabatayntii jubbaland lagu sameeyey waad la socotaan wixii ka dhacay iyo dad abaaro iyo dhibaato u dhintay waad la socotaan duulaankii guriga cabdiraxmaan cabdishukuur waa la socotaan oo dad soomaaliyeed oo dhallinyaraha waxba aan galabsan ilaa hadda meel xataa lagu aasay ehelkooda eena ka warqabin waad la socotaan arrintii ka dhacday baydhabo in shacab soomaaliyeed oo danahooda u bannaan baxaya oo le waxaa nama anfacan ciidamada xabashida laga adeejiyey oo intuu madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday baydhabo tegay u mahad celiyey oo yidhi aad baan uga mahad celinayaa ciidamada etoobiya dil ee amnigii halkaan ay sugaya doorashadii xalaasha ahayd meeshuu odhan lahaa shacabka soomaalidu la laayay waan baaraynaa waxbaan u qabanaynaa waan dabagelaynaa hadduu raba yuusan wax u qabanin waad ogtihiin kala qaybinta iyo kala hofnaanta uu ka sameeyey hirshabelle waad ogtihiin jubbaland wuxuu ka sameeyey waa ogtihiin ciidamadii qaranka diyaarad lagu daabulayo gobollo lagu daabulinayo iyadoo bakaaraha aan la tegi karin afgooye iyo xamar loo kala socon karin waxaa waad ogtihiin madaxweynayaashii hore soomaaliya oo dalkan xushmadda ku lahaa ninku dalka hadduu madaxweyne soo maray xushmad buu leeyahay diyaarada laga reebay dil badan oo qorshaysan loo geeyay aad ogtihiin duur cad ra-iisul wasaare xilka laga qaaday iyo madax kaloo siyaasiyiina sidii dareeyada xamar maarta gantaalaha loogu garaacayay dalku macad raggu macaduba ma dhibaatay sameeyeen adeer waxyaabo fara badan oo ciidaa ka badan oo dibindaabiye ah oo u baahan maantay maxkamad in lagu saaro si madaxda dambe ay ugu waana qaataan baa ninkaan nimankaanu dalka ku sameeyeen waad aragteen in dad badan oo dhallinyaraha oo saraakiil iyo ciidkasda la afduubtay oo nolol geeri lagu leeyahay oo hay-adda nabad suguddu maaragtay nin wariyaa intuu geeyey suu doono ka samaysanayo haddee waxyaabahaas oo idinku haddaad ka indhaqarsanaysaan annagaa soo bandhigayna saxaafadda caalamka iyo tangudaha iyo shacabka soomaaliyeed usoo bandhigayna marka laga soo tago in aad adiga eedayn iyo aada jeediso arrimahan ma kala hadashay mas-uuliyiintan waxyaabahan aad sheegayso ee caqabadaha inta badan aad sheegtay in aad ka hadashay adeer de qofka wuxuu markuu wax maqlahayo oo tala qaadanayaa wax loo sheegaa yaab yaa loo sheegaa madaxa ninka waktigiisii dhammaaday iyo tiimkiisa haddaad tidhaahda warnima waxaana khaldan war dalka khaladkaanaad ku wacdan meel fog baa laga keenay adeer haddee waxay u yaqaanaan qofka qarandimasay u yaqaanaan dhaqaalaa la bixinayaa hebel soocay hebel magaciise kan soo afalgaadee waa waa nasiib darrada laga dhexlay sideedii february laba kun iyo toddobiyo tobanka haddaad wax dalkan baabiinaya oo foorinayo oo qarannimadii soomaaliya baabiinaya ku garabsiisid oo maaragtay xayeysiin samaysana waddani soomaaliyeed baad tahay marka yaa wax lala qaybsadaa yaa yaa wax loo sheegaa yaa talada soomaaliya meesha marta yaa lagala qaybsadaa nin wixii wanaagsanna ku aqoonsan qarandumis wax allaale iyo waxa maaragtay burburka iyo dhibaatada ay dalka ku wadaan haddaada ku gacansi aad ku gacansiisid oo aad ku fiirsatid oo damiirkii soomaaliya kaa tago la soo istaagaya waa waddani soomaaliyeed haddi adeer midaanu ka hadlaynaa waa midaas iyo horta marka yaa wax loo sheegaa yaa maxaa tala lala wadaagaa wa wa wa waan garto marka laga soo tago eedahan adiga musharax ma tahay sanadkan maadaama aad tiri waddanka isbedel ayuu u baahan yahay marka musharax madaxweyne ma tahay
waktigan xaadirka haddaan ku dhahdo musharax madaxweynehan ah maya maxaa yeelay waktiga anugu rabo haddii ilaahay gaarsiiyo aan isu sharixi doono madaxweyne waa wakti dalkaanu laga saaray dhibaatada waa wakti dalkan aan four point five wax lagu qaybsanayn waa wakti aan oday iyo maaragtay qabiil maaragtay kursi isku dilaayo ree hebel oo nin walba gacanta hoorsanayo ayna hayne shacabkaa soomaaliyeed kalsooni la weydiisanayo oo maaragtay baarlamaan soomaaliyeed oo karti iyo aqoon lo shacab soomaaliyeed kusoo doorteen madaxweyne soomaaliyeed oo shacab soomaaliyeed kusoo doorteen taa allahna gaarsiiyo laakiin inta ka horreysa qof walba oo soomaaliyeed waxaa waajib ku ah dibindaabyada iyo dhibaatada dalkan iyo dadkan lagu hayo in farta lagu fiiqo si loo helo hogaan fiican loo helo soomaaliya xaalkeedu waa la soconnaa oo wax kasta afar dhibic shana wax lagu qaybsadaa adna hadda waxaa leedahay waxaa madaxweyne usoo sharaxa marka laga gudbo marka ma ku muuqataa in laga gudbayo afar dhibic shan si aad aadna musharaxa u noqoto arrimahaas ma ku muuqdaan haddii wadadeedii la maro waa laga gudbi karaa wax aan looga gudbi karna wax aan looga gudbi karna mala waa laga gudbi karaa haa baan ku leeyahay haddii wadadeedii la maro ma jirtaa maxkamad loogu talagalay in la saaro dadka dembiyada ka galay ee soomaaliya ama qarankeena soomaaliya adeer maxkamaddii waa jirtaa maxkamaddu hadduusa asagu ninka keensan waa jirtaa sharcigii iyo waa noo dhigan tahay waa noo yaallaa maxkamadihii laakiin waxaa loo baahan yahay maxkamadaha in la tayeeyo oo dad aqoon lahoo maaragtay sharci yaqaana oo dantooda danta qaran ka hormarinaya waa jiraan marka taasaynu la sugaynaa waana imaanaysaa sida ugu dhaqsaha badan ma jeclaan lahayd in dib loo soo celiyo maxkamaddii badbaadada qaranka taas waa mid military weeye military waaguu dalka qabsado oo dalka militariga uu gacanta ku dhigo waktigeed allahna gaarsiiyo waa mid military laakiin midda madaniga oo maanta aan leenahay haddii la geeyo dad aqoon u leh oo shuruucda yaqaana oo aan shaksi u shaqaynayn haddii la keeno dee adeer tan taallaaba nagu filanba midda taallaa nagu filan laakiin nasiib darro maxkamadihii iyo hay-adihii amniga waxay noqdeen nin nin u shaqeeyo oo aan maaragtay ummad soomaaliya u shaqaynayn nasiib darradana istaa taas wey ugu dambayntii maxaa kusoo gabagabayn lahayd hadalkaaga hadalkayga waxaan kusoo gabagabayn lahaa shacabka soomaaliyeed gacmaha ha isqabsadeen waxaan shacabka soomaaliyeed uga tacsiidinayaa afar sano iyo dhowr bilood dhibaatadii ku dhacday oo dhan kasta kaga dhacday dhinaca caburinta ha ahaato dhinaca cabajugleynta ha ahaato dhinaca afduulka ha ahaato dhinaca dalalka qorshaysan oo loo geysanaya ha ahaato oo intaba ay abaabulaysa filla soomaaliya ha ahaato qof walba oo muwaadin soomaaliyeed waa inuu maanta ku dhiradaa ragga dibindibayadaa sameeyey oo dhibaatada sameeyey oo kow uu horeeya madaxweyne hore waktigiisii dhammaaday laba uu ku xigo ninka wariyaha oo hadda nabadsuguda u geystay oo dhibaatoo dhan u abuuray oo dilalka qorshaysan iyo afduurka u qaabilsan intaaba dalka inayna ka bixin oo maxkamad la soo saaro waa in shacabka soomaaliyeed taas u istaagaa si loo helo berrito nabad iyo amni loo helo oo ninkii xil loo dhibtaa xilka uu hayo uusan ku tagrifalin maxaa yeelay ninka maanta intaasoo dhibaataa geystay haddaan berri lagu ciqaabin oo berri maxkamad lagu saarin dee adeer anna meeshaan taga berri saan doona noqosaya waxaan leeyahay bal bashara waxaa sheegay maxaa laga rabaa marka si aynu dowladnimo adag u helno si aynu u helno kala dambayn si sharci loo ilaaliyo waa in nimankaa aan tilmaamay gacmaha la iska qabsada oo loo istaagaa oo gacan bira lagu qabtaa sidii maxkamad loo saari lahaa dalkana ayna ka bixin aad iyo aad baad umahadsantihin